saddex sargaal oo ka tirsan ciidamada itoobiya ayaa lagu khaarijiyey gobolka amxaarada afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay taasoo sare u sii qaadaysa xiisada ka taagneed gobolka oo maalmahan ka dhex aloolsaneed qowmiyadda amxaarada iyo xukuumadda adis ababa dilka oo ka dhacay mandiqada loo yaqaano gojam ayaa lagu khaarijiyey saddexda sargaal oo kale ah taliyihii sirdoonka ee mandiqada shewa robert taliyihii booliiska ee magaalada dijanwareda iyo taliyihii waaxda dembi baarista ee deegaanka gojam arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dhowaan ciidamada dowladda itoobiya ay dilal iyo raaf ka geysteen deegaanadaas ayna beegsadeen dad u badan beeraley mucaaradka qowmiyadda amxaarada ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay isirsifeenka dhan ah qowmiyadooda waxa ayna ku goodiyeen inay samayn doonaan falal argudasho ah maleeshiyaadka amxaarada ee loo yaqaano fano ayaa lagu eedeynayaa dilalka ka dhanka ah saraakiisha ciidanka itoobiya kuwaasoo toddobaadyadii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan loogu beegsanayay deegaano ka tirsan gobolka amxaarada dagaalkii sokeeye ee labada kun iyo labaatankii ka qarxay itoobiya ayaa raad xun ku reebay qowmiyadaha kala dhaqanka iyo kala diinta ah ee ku nool waddanka itoobiya waxaana markii lasoo afjaray colaadii qowmiyadda tigreega ee haddana dowladda itoobiya wajahaysa kacdoon kale oo kaga imaanaya dhanka amxaarada kuwaasoo aan ku qanacsanayn xukuumadda abiy axmed waxa ayna u arkaan nin u xaglinaya qowmiyadda oromada oo uu ka dhashay